aynu ku horraynay dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay daraasad ay dhowaan soo saartay jaamacad ku taalla waqooyiga irelan oo ay ku sheegtay in sun laga helay qaar ka mida dalagyada ka soo go'a beeraha soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa ku tilmaantay dalagyada soomaaliya kuwo caafimaad qaba oo aan soo saaristooda loo adeegsan kiimika sun ah wasiirka wasaaradda beeraha ee soomaaliya siciid xuseen ciid ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo arrintaasi kaga jawaabayey maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka muqdisho kula xidhiiray wasiirka ayaa ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan saameynta ay yeelatay daraasaddan
saameyntu runtii qaabka loo sidaayey qaab waxay lahayd adegax muujinaya cabsi badan khatar aada iyo aada u weyn dadka loo sheegay iyadoo lagu sameeyey daraasadaas laba kun shan iyo tobankii baaritaanka ay jaamacaddaas samaysay marka dadku waa ka garanaysaa marka cudurrada halista la sheego oo lagu xiriiriyo waxay soo baxayey dadku waa waa ka welwalayaan welwal bay runtii abuurtay waxay kaloo welwal ku abuurtay dadka beeraleyda ah oo waxay soo beerayeen soo saarayeen marka la yidhahdo cudur buu qabaa haddii qofkii markaas noloshiisii isagana waa walaac bay ku abuurtay marka khalkhal runtii badan bay daraasado aad baa la isugu diray waxay abuurtay in kalsoonidii lagu qabay cunnada wadaniga waddankeena kasoo go-da su-aal lasa su-aal laga keenay waxay dhiiri gelinaysay in horumarka socdo oo dowladda soomaaliya iyo wasaaradda beeraha aad uga shaqeynay in w s d raashinka dalka kasoo baxa ay gadato oo si xoog loo socdo oo hadda ilaa iyo raashin labaatan kun oo mitritan hadda ku dhow ay iibsatay kii ugu dambeeyeyna asbuucan hadda aan ka ka iibsan doonaan beeraleyda marka daraasadani runtii waxaasoo dhan ayay ayay khalkhal ku gelinaysay oo oo waxaan jirin ka dhigeysay waana ka xumaa runtii in dad soomaaliyeed oo aqoon-yahana ama meelahaas jooga ay ay dhiirigeliyaan waxyaabaha dhaawaca iyo waxsoosaarka dalka xoolaheni ayaa la socotaan in iyadoo cudurada caafimaadka adduunka xooluhu ay kulligood qireen inaan ka fayow yihiin cudurka risivaliga haddana in ilaa hadda ay u xamilan yihiin xabkeeni ayaa waxaa la wadaa in la yidhaahdo waa lagu daro waxyaabaha ka geedaha dabar go-ayo beeca ganacsiga laga mamnuuco haddana geleydii iyo sadadii ayaa la yidhi iyadoo iyadoo runtii cilmiyan hadda aqoonyaankii saas halkan ka hadlayay oo beeraha ay ay ay caddeeyeen in daraasadu iyo cilmibaarintaasi sifa hadda loo maray oo ay sifax ahayn wasiir dabcan daraasaddan dadka sameeyey xog bay soo ururiyeen siday u mareen iyo halkay u mareen kulli way sheegeen daraasadday ku xusun tahay idinkuna shirkiinan jaraa'id iyo war-saxaafadeedka maanta aad soo saarteen waxaad ku sheegteen in qaladaad ku jiro haddaad qaladaadka iyo caddeemaha idinku xaggiina aad haysaan inay qalad yihiin haddaad nala wadaagto way ficnaan lahayd doorka war-saxaafadeedku wuxuu ahaa kadib markii khubaradu wasaaraddu iyo khubaro kala madax banaanba ay daraaso ku sameeyeen nuxurka warbixinta ay soo saartay jaamacaddu waxaa kasoo baxay qaladaad fara badan daraasadaas inay ku dhex jireen kow daraasadaas waxaa lagu saleeyey muunado galey iyo masago iyo qamanji galeyda waxay sheegeen ina inay dalka ka qaateen galeyda iyo jaalaha ah galeyda jaalaha dalkeena kama baxda galeyda dalka ka baxda galeyda cad galeyda cad weye waxay kaloo sheegeen inay boqolkiiba konton sanbarka ay qaateen inuu qamandigi soomaaliya ka baxa inuu ahaa qamandigi soomaaliya ka baxa weliba meesha ay ka qaateen waa xamar qamandi ka baxa soomaaliya hadda kasoo baxo suuqa yaara ma jiro waa jirtaa meelo lagu tijaabiyey oo gobolada waqooyi meelo kamid a hadda oo lagu beeray laakiin xilligaa ay sheegayaan laba kun iyo shan iyo tobankii qamandi soomaaliya ka baxa oo suuqa yaalay ma jirin iyaduna waa qalad labaad oo daraasadu ku salaysay qaladka saddexaadna waxa weeye inay yidhaahdeen waxaan ka qaadnay xamar meelo kamid ah keeg lagu kaydiyo ama meelo lagu gado iyagoo sheeganaya inay soomaaliya o dhanna haddana ay ka hadlayaan marka waxyaabahaas oo dhan khalad waxaa kaloo khalad daraasada kasoo baxay inay ka hor imaanayso baaritaanka joogtada ah ay samaysay hadda w c iyo kan wasaaraddu ay samaysay labadaba galeyda soomaaliya waxay ku guuleysatay heerka gareedka koowaad ee bariga africa galeyda koowaad kutarta ayay buuxisay sababta ay w s d nooga gadatona waa sababtaas kadib markii ay xaqiijisay inay shuruudihii ay ka maran tahay cuduradaas iyo suntaas iyagaa qaada sanbad waxay geeyaan laboratoriyo international dibadda ku yaala oo lagu soo baaro waxaan hadda haynaa ilaa laba kun iyo shan iyo tobankii baaritaankii lagu sameeyey hal marna cudurkaa lagama helin dadku beeraleyduna waa soo baran yihiin way yaqaanaan sida loo kaydiyo cid maanta sagaashan ku kaysata dhulka hoostiisa ma jirto sagaashan sagaashanaadkiiba sagaashan iyo saddex iyadoo dheheen beeraleyda ugu dambeysay xilligii daalad ku dhaceen oo dadka wixii dhulka ay ku caasteen roobka kala tegey ayaa la joojiyey qaabab kale oo lagu kaydiyo oo dadka ay ku ku ku ku ku kaydsadaan dalagyada ayaa hadda loo sameeyey cid hadda maanta dhulka ku xabaalata dalag ma jirto marka khaladkaas oo ah inay isaguna baaritaanada ay khilaafeen oo daraasadoodu tahay sabarkay qaadeen oo khalada iyo xilliga ay qaadeen oo xilli aada u horeeyey ahaa cilada kaloo kasoo baxday waxa weeye qaabka loo ururiyay yaa qaaday xagee laga qaaday see loo diray waxaanognahay haddii inta galeyda ama intigada la qaado meel dhulka waddan kale la geeyo oo cimiladiisa qabow tahay oo meel laiska dhigo inay isbedelayso ama wax ku dhalan karaan annagana u dhacday san mararka qaarkood marka in qaabka loo qaaday daraasada cidda kala shaqaysay iyay kala kala la kaashadeen oo dalka joogay jaamacado miyaa jiray ma cid kale la kaashadeen sibaa loo qaaday taasina mugdi weyn baa ku jira marka wasiir waxaad leedahay dalagyada ka soo baxa soomaaliya boqol kiiba boqol wax suna ama khatara oo halis bani aadam ku leh ma laha cuntada waddankeena ka soo baxda waa cunto dabiiciya organic ah oo aan wax lagu samayn falgal kiimka ah aan lagu samayn cunto waxa weeye naturaala oo dabiiciya oo caafimaad qabta cudurkaan cudur caalami ah wuu jiraa dalal badan buu ka jiraa suntaan ay ka daraasadu ka hadlayso oo alfaton alfatonsinka wuu jiraa bariga afrika ka jiraa wadamo badan buu ka jiraa innaga nafteedana way dhici kartaa haddii dalagii si khaldan loo kaydiyo waa ku dhici karaa malihi annago hadda ka boqol kiiba boqol ma dhici saxiiliga ma dhici kara malihi wuu dhici karaa laakiin dalagyada dalkeena ka baxa say u badan yihiin majoritigoodi kaysas waa iska dhici karaan waa waa dalag caafimaad qaba oo dabiiciya oo si fiican loo keediyey daraasadaas kabuunbuuninta ahayd ama khatarta aan jirin sheegisayna wax saameyna iyo waxaan rajeynaynaa in shacabka soomaaliyeed iyo beeraley minaanka dheer u sharaxsiin ay ku kalsoonaadaan waxay soo saaraan wasaaradana dadaalka in la hubiyo cudurkaas iyo sidii looga hortegi lahaa labadaba waa ka shaqeynayna hadii lahayd
kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee soomaaliya siciid xuseen ciid oo u warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan